kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobadaad dhegaystayaal barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ciyaaryahan fabrigas oo ay kooxda manchester united ay doondoonayso islamarkaasina soddon milyan oo bawn ay ku gorgorisay ma laga yaabaa ciyaaryahankaas inuu barselono ka tago oo ku soo noqdo horyaalka waddanka ingiriiska uuna u ciyaaro kooxda manchester united ciyaaryahan luwis sowares kooxdee ayuu xilli ciyaareedkan u ciyaari doonaa iyo qodobo kale aanse ku bilaaba ee waxaa waddankan maraykanka si xiisad leh uga socda koobka loo yaqaano konka kaaf amaba goolkaab oo ay ku baratamaan waddamada laysku yidhaahdo waqooyiga maraykanka koobkan oo ciyaarihiisii kwartifinalka la ciyaaray maalmihii sabtida iyo axadda ayaa waxay kooxuhu iskaga hor yimaadeen waddanka banama ayaa lix iyo hal kaga badiyey waddanka kuba waddanka mexikana waxay hal iyo ebera ku suldaareen xulka qaranka ee triner an tobago ciyaartaasi waa aad u xiiso badnayd waxaa sagaashankii daqiiqo ay ka dhiman tahay lix daqiiqo oo keliya gool u saxiixa mexico ciyaaryahanka ra'uul yemenes elsalvadorna waxaa ku durduriyey maraykanka oo shan iyo hal ayaa lagaga badiyey honduras ayaa iyaduna kulan aad u xiiso badan oo ay waddanka kostarika la yeelatay waxay uga badisay hal iyo eber waxaa ciyaarta semifinalka u soo gudbay waddamada banama mexico maraykanka iyo honduras xilligan oo ah wakhtiga ay kooxaha reer yurub kala iibsadaan ciyaartooyga islamarkaasina uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartooyga ee caalamka ayaa waddanka ingiriiska kooxihiisu waxa ay ku jiraan suuqa oo waxay doondoonayaan siday u soo iibsan lahaayeen ciyaaryahanno wanaagsan oo hormariya qaab ciyaareedka kooxahooda kooxaha sida aadka wax u doondoonaya ayaa waxaa ka mid a kooxda manchester united oo aad mooddo inay qadka dhexe doonayso inay iska wanaajiso maadaama ciyaaryahankii buol scolis uu ka fadhiistay ciyaaraha islamarkaasina ay doonayaan ciyaaryahan kubadda xarfaanku ah oo si wanaagsan banuuniga uu qaybiya weeraryahanada iyo ciyaaryahanada baalayaasha kaga ciyaara kooxda manchester united si ay mar kale ugu guulaysato horyaalka waddanka ingiriiska iyo weliba midka qaaradda yurub ciyaartooyda ay manchester united raadinayso islamarkaasina ay doonayso inay ku soo biiriso kooxdeeda ayaa waxa uu yahay ciyaaryahan fabrigas haddaba ma laga yaabaa ciyaaryahan fabrigas inay la soo wareegto kooxda manchester united su-aashaas iyo su-aalo kale oo ku saabsan halka uu ku dambayn doono ciyaaryahan luwis suwares oo u ciyaara naadiga liverpool xilli ciyaareedkan ayaa waxaan hordhigay aadan xasan oo loo yaqaano aadan yare horena ugu ciyaari jiray naadiga colombos stars ee magaalada colombos ee gobolka ohio haatanna ciyaaraha falanqeeya oo degan magaalada nashville ee gobolka tennessee aadan marka ugu horreysa ku soo dhowow barnaamijka ee marka xiga aadanow waxaad iga warantaa bal ciyaaryahan fabrigas oo ah ciyaaryahan horyaalka ingiriiska muddo ka ciyaarayay aan ku cusbayn ciyaaraha premier leaga ma laga yaabaa ciyaaryahankaasi inay manchester ku guulaysato inay kala soo wareegto kooxda barcelona wallahi arrintaas arrin oo dhici karta waayo maxaa yeelay kooxda manchester united aad iyo aad waxay isku dayeysaa ciyaartooyga fabrigas inay helaan saaka waraysi lala yeesay coachka oo manchester united wuxuu dhahay waxaan sameynaynaa wixii awoodeenna ah ilaa ilaa inaan helno fabrigas laakiin fabrigas inuu manchester united uu imaado aad iyo aad u adag tahay maxaa yeelay wuxuu joogaa barcelona kooxaha kooxaha adduunka ugu qatarsan ah barcelona hase ahaatee magaaladiisa uu ku dhashay waayo wuu jecel yahay aan ciyaartooy markay badanaa baxayaan waxay u baxaan horta badanaa lacag kooxda waxay u baxaan coachka ay fiiriyaan marka fabrigas wuxuu haystaa kooxda adduunka ugu fiican uu ciyaaraa maxay ahayd magaalada magaalooyinka adduunka ugu qurux badan oo ciyaartooyga ay jecel yihiinuu joogaa lacag fiicanna uu ka qaataa marka suu u baxaayo oo manchester u aada aada iyo aad u adag tahay waayahay aadan laakiin marka la fiiriyo kooxda manchester united waxay ka mid tahay kooxaha ee ugu qadiimisan ama ugu weyn caalamka islamarkaasina dhaqaale ahaan marka la fiiriyo magac ahaanba sumcad leh hase ahaatee waxaa laleeyahay macallinkii kooxdan calankeeda cirka geeyey alex ferguson meesha ayuu ka baxay ciyaaryahan tiago maalin dhoweed waayadii si dhaqso ah oo lama filaana looga gatay oo u aaday bayer munich marka maxay ka dhigan tahay baad is leedahay haddii fabrigas ay haddana ku guuldaraystaan inay manchester united la soo wareegto marka loo eego magacoodii iyo macallinkan cusub wallahi horta waxay u noqonaysaa waxa wax ceeb weyn ma noqonayso laakiin manchester united ma aha kooxaha la diido ma ahaan jirin maadaama hadda laba ciyaartooy ay diidaan inay imaadaan xoogaa sumcaddooda waxyar bay hoos u dhigaysaa hase ahaatee waxaa jira ciyaartooy kale oo raba inay manchester imaadaan laakiin coachka oo manchester united david moyes fabrigas buu aad u jecel yahay waaguu yaraa hadda oo arsenal u ciyaaraya sanadkiisa koowaad wuxuu isku dayey inuu loan arsenal oo qaato oo everton u ciyaaro marka ninuu aad u xushmeeyo oo banoonigiisa u jecel yahay waaye si walba oo awoodiisa wuu isku dayaa inuu helo hadduu waayena waxaa u malaynayaa joycekiisa saddexaad inay noqonayso ninkii u ciyaari jiray everton oo ah maxay felleni oo u yaqaano inuu keensaday u badan tahay waayahay sidoo kale suuqa ciyaartooyda reer yurub iyo kala iibsiga kooxaha ciyaartooyda ay kala gadanayaan haddii aan eegno ciyaartooyga kale ee ciyaaraha premier leaga sida aadka loo hadalhayo waa ciyaaryahanka la yidhaahdo louis suarez oo kooxda liverpool la jooga islamarkaasina laleeyahay kooxaha doondoonaya waxaa ka mid a arsenal iyo weliba kooxda kale ee real madrid oo wararkii ugu dambeya waxay sheegeen in real ay doonayso in ay labaatan milyan oo pound iyo weliba ciyaaryahan igwain ay ku bedelato louis suarez halka arsenalna leeyahay soddon milyan oo pound ayay dhigtay marka ciyaaryahankaasi xaggee loo malaynayaa inuu xilli ciyaareedkan isna noqdo louis suarez shalay wuxuu ka tegtay horta australia ka tegtay wuxuu u tegay kooxdiisa liverpool laakiin waxay u badan tahay inuu aadayo arsenal hadduu baxaayo maxaa yeelay maxayd egwain ma rabo inuu aado liverpool wuxuu rabaa champions league inuu ka ciyaaro ma yeelayo inuu liverpool aado sida keliya uu ku aadi karo louis suarez real madrid waa inay real madrid lacag badan ay ka dhiibaan ilaa konton milyan dolar konton milyan oo baan inay dhiibaan marka ani ahaantay waxay ila eg tahay hadday arsenal lacagtay dhigeen soddon milyan ay marka koowaad dhigeen mar labaadka hadday ilaa afartan dhigaan inuu arsenal aadayo arsenal oo ka bixinaysa ciyaartoy afartan milyan horey looma maqleen marka waxay noqon doontaa wax la yaab leh dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkanna intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo